بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله وللخفض ثلاث calaamaaت khafdadu waxay leedahay saddex calaamadood alkasraة wاlyaau wاlfatxaةu khafdadu saddexdaas calaamadood ayay leedahay alkhafdu waxay iska leedahay saddex calaamadood calaamada koowaad waa alkasra kasradu waa maxay waa hoos dhig calaamada labaad waa alyaa calaamada saddexaadna waa alfatxa khafdada ayado marka waa kooban tahay sooma waa koobantaho waxaa ka badan nasbada nasbuhu calaamadaheeda meequu ahaa shan buu ahaa rafcada calaamadaheeda meeqay ahaayeen afar bay ahaayeen khafdadu waa saddex waxaan ku jirnaa fii baabi macrifati calaamaati alciraab baabkii ku saabsanaa garashada calaamadaha icraabta waxaan hore u soo qaadannay rafcada iyo calaamaadkeeda fii awali ilbaab waxaan soo marnay fatxadu inay afar calaamadood lahayd waxaan soo marnay nasbadii oo ka dambeysay oo shan calaamadood lahayd shanta calaamadoodna waxaa asal u ahaa inay nasbadu lahayd alfatxatu fatxada asal ahayd waxaa calaamaadkeeda ka mid ahaa alalif alifta waxaan soo marnay inay calaamad u noqoto nasbada xaggee uga noqonaysay fi lasmaa'i alkhamsa magacyadii shanta ahaa magacyada shanta markay xaalatu nasbi joogaan calaamadooda nasbadu maxay ahayd alif ay ahayd ra-aytu abaaka wa akhaaka wa tuushiiqa ku tusaalayihin alyaa waxay ka mid ahayd min calaamaati nasbi meeqo mowdic ayay ya-du calaamad u noqonaysay nasbaha laba mowdic fi اtaثniya ama fi اlmuhanna wa fii jamci اlmudakar asaalim waxaa ka mid ahaa calaamaatu nasbi alkasra kasradu meeshaana hadda calaamaatu lkhafdi bay ka mid tahay soo maa laakiin markii nasbada la joogo waxay ka mid ahayd min calaamaati nasbi meeqo mowdic fii mowdicin waaxid waa hal meel halkaas meelna waa xaggee fii jamci lmu'anas assaalim jamacaasi markuu joogo xaalatu nasbi calaamadiisa nasbadu waa alkasra ina almuslimiina waalmuslimaati ta-da waa hoos dhigantaa soo maaha hoos dhigaasi muxuu calaamad u yahay waa calaamatu nasbi waay laakiin muxuu naa'ib ka tahay kasradaasi fatxaday naa'ib ka tahay waa niyaabatu xaraka can xaraka waa xaraka xaraka ka naa'ib noqonaysa kasradu waa xaraka fatxaduna maxay tahay xaraka waa xaraka xaraka ka naa'ib noqota waxaa kaloo ka mid ahaa calaamadaha nasbada ee aan soo marnay xadfu nuun nuuntoo la xadfo nuuntoo la xadfo xaggay nasbaha calaamad uga ahayd meeqa mowdic fi lamhilati alkhamsa fi lafcaali alkhamsu sheikuu yidhaahday laakiin maxaa ka fiican in la yidhaahdo afcaasha shantaan miyay ku kooban tahay maya yafcalaani tafcalaani yafcaluuna tafcaluuna tafcaliina shantaas miya afcaasha dhan ma ahan laakiin ujeeddadu waa maxay waa alamhila alkhamsa waa shan tusaale waa shantaa shantaa tusaale dhammaantood iyo keyrkoodba waxay soo gelayaan waa ficil mudaaric ou la xiriirsamay damiiru tahniyatin aw damiiru jamcin aw damiiru lmu'anasati lmukhaaaba qawaaciddaas guud ay soo hoosgelayaan calaamaadkii nasbada marka waa ka soo baxnay halkan sheikha raxmat ullahi caleyh wuxuu ka gelaya alkhafd icraabta horan waxaan u soo marnay inay afar ahayd sooma alrafcu wاlnasbu wاlkhafdu wاljasmu afartaasay ahayd rafcay calaamaadkeeda waa soo marnay nasbaya calaamaadkeedana waa soo marnay hadda waxaan maraynaa icraabtii saddexaad icraabtii saddexaad waa maxay waa alkhafdu alkhafdu waa la yidhaahdaa aljaruna waa la yidhaahdaa aljaru waalkhafdu waa isku mid walidaalika wa calaamatu jarihi markuu leeyahay wa calaamatu khafdihi waa waa isku mid khafdana waa la yidhaahdaa jarna waa la yidhaahdaa culummada naxwada laba madhabaa ugu waaweynay madaahibtooda madhabu ahli lkuufa iyo madhabu ahli lbasra sida madaahibta fiqiga shaaficiye iyo xanaabilaya loo yidhaahdo naxwiyiinta laba madhab ayay lahaayeenoo caan ah culimo badan oo naxwiyiin oo labadaba aan ka tirsanayna waa jireen laakiin labadaas madhabaa caan ahayd oo mashhuur ahayd madhabka reer kuufa iyo madhabka reer basra madhabka reer kuufa waa midka hadda shiikha uu dariiqooda ku socdo reer kuufa markii meeshaan laga hadlayo khafday yidhaahdaan ayagu isticmaalka reer kuufa waa khafdada reer basrana maxay yidhahdaan khafdo bedelkeeda aljar bay yidhaahdaan idan marka waa labadii madhaboo isticmaalkooda kala duwanaaday ee wax farqi uma dhexeeyo waxaa meeshaan dhihi kartaa waliljari halaatu calaamaat jarku saddex calaamad uu leeyahan waa dhihi kartaa marka kelimadda khafdada marna wa yani laba magac leh khafdana waa la yidhaahdaa jarna waa la yidhahdaa wax farqiya miyaa u dhexeeya markii naxwaha la baranayo wax farqiya uma dhexeeyo waa uun magacyo culummada qaar ay khafdo ula baxeen calaam icraabtan qaarna waxay ula baxeen jar waxaaba yaraatee khilaafa oo dhibaataah ay keenaysana ma jiraan markii wax la icraabayo wa calaamatu khafdihi miyaa loo badan yahay mase wa calaamatu jarri in la yidhaahdo wa calaamatu jarri baa loo badan yahy isticmaalka reer basraa loo badan yahay isticmaalka reer basraa dadka u badan yahay markay wax icraabayaan laakiin sheikha raxmatullahi caleyh waxay markay culimmada u tarjumaynayeen sheegeen inuu u iisho inta badan madhabka reer kuufa waxyaabaha tusinaya madhabka reer kuufa inuu u iilanayo isticmaalkaana ka mid ah oo meeshaan khafdo u isticmaalay markaan soo maraynay icraabta tirinteedana sidaas oo kale uu yidhi rafcun wa nasbun wa khafdun buu yidhi wa jarun muusan dhihin marka waa isticmaalka reer kuufa calaa kullin farqi uma dhexeeyo waxaan u tambiihinaynaa arrinkaasi haddaad hadhowta aragtaan kitaab dhahaya waliljari halaatu calaamaat inaad tidhaahdo waa qalad sax maaha jarna waa la yidhaahdaa khafdana waa la yidhaha labadaba waa la isticmaala walilkhafdi khafduhu wuxuu leeyahay halaadu calaamaatin saddex calaamadood uu leeyahay calaamadda koowaad waa alkasratu wa hiya alaslu ayadaa asala marka halkan la joogo kasradu waxay asal u tahay icraabta khafdada ama jarka kasra asal u ah walyaa-u walfatxatu ya-da iyo fatxaduna maxay naa'ib ka yihiin can ilkasra kasraday naa'ib ka noqonaya kasrada asala wuxuu yihi fa ama alkasratu amaa kasradu fatakuunu calaamatan calaamad bay waxay u noqotaa lilkhafdi khafda maxaa kaloo dhihi karnaa fatakuunu calaamatan liljarina waa dhihi kartaa fii halaaثati mawaadica saddex meel ayay calaamad waxay ugu noqotaa khafdada kow fi lismi lmufrad almunsarif fi lismi اlmufradi isimka mufradka ah almunsarifi wuxuu ka saarayaa meesha midaan munsarif ahayn fi lismi lmufrad magaca mufrad isimka mufradka ah almunsarifi ee gadgadoomaya munsarif waxaa la yidhaahdaa magaca aqbalaayo hoos dhig iyo laba shaqal magacu hadduu aqbalaayo hoos dhig iyo laba shaqal waxaa la yidhahdaa munsarif hadduu diidaayo hoos dhig iyo laba shaqal hadduu diidayana waxaa la yidhahdaa maa laa yansarif waa midaan gadgadoomaynin intaas waxaan rabnaa inaan intaas ka qaadano hadda munsarifka ama maa laa yansarif wax la yidhaahdo kutubta naxwada wax badan waa ka hadlaa waanu u tegi doonaa insha allahu tacaala laakiin hadda muxuu munsarif ka wadaa intaas inaan ka fahamnaa muhiim almunsarif waa magac gadgadoomay gadgadoonka maxaa loola jeedaa waa magac laba shaqal aqbalaaya hoos dhigna aqbalaaya hadduu hoos dhig aqbalo ama laba shaqal uu aqbalo waa munsarif hadduu diido maxaa la leeyahay waa maa laa yansarif waa midaan gadgadoomeynin markaas munsarif iyo maa laa yansarif saasay ku kala duwan yihiin idan kasraday hoos dhigu waxay calaamad u noqotaa khafdada meesha koowaad waa fi lismi almufrad intaas maa lagu gaabsanaa marka halkaan la joogo maya maxaa lagu qeydayaa almunsarif almunsarif qeydka ah maxaa lagu saarayaa midkaan munsarifka ahayn oo ku saaraa midkaan munsarifka ahayn markuu xaalatulkhafdi joogo maxaa calaamadiisa khafdada noqonaya shiikaa keenaya asaa soo wada asaa keenaya laakiin hadda kasradu waxay calaamad u tahay khafdada fi lismi almufrad almunsarif oo waxaad leedahay maalan marartu bizaydin zayd ayaan soo maray bizaydin zaydin waxaa la leeyahay waa majruur wa calaamatu jarihi waxaa kaloo dhigi karta waa makfuur majruur markii la yidhaha waa jarki al isticmaala soo ma wa calaamatu jarihi alkasra bizaydin maxaa saaran zayd hoos dhig soo maaha waa waxaa le waa majruur wa calaamatu jarihi alkasra liannahu ismu mufrad ism mufrad jooga fii xaalati alkhafdi calaamadiisa khafdada waa kasra waa ism mufrada almunsarif liannahu ism mufrad almunsarif baa ku qeydaysaa والثاني midka labaad jamc taksiir wa jamc taksiir midka labaad waa jamc taksiir midka koowaad muxuu ahaa fi اsm اmfrad almunsarif wa jamc taksiir almunsarif asigana jamcu taksiir horaan usoo marnay asiga marka wuxuu leeyahay mid munsarifa iyo midaan munsarif ahayn midkan waa kii munsarifka ahaa jamcu taksiir almunsarif xaalat اlkhafdi markuu joogo calaamadiisa khafdada waa kasra waxaa leedahay marartu birijaalin rag ayaan soo maray birijaalin rijaal soo jamcu tagsiir maaha waxaa la leeyahay waa majruur wa calaamatu jarihi kasratun ظaahiratun fii aakhiri kasradu waa muuqataa liannahu maxaan leenaha ku tacliila liannahu jamcu taksiir almunsarif kama reebi karno kelimada ah almunsarif liannahu jamcu taksiir almunsarif hadduu ma maxaa yahay jamcu tagsiirkaasi uusan munsarif ahayn calaamadiisa khafdada kasraba noqon karto hadduusan munsarif ahayn idan waa munsarif inuu noqdo shardiga wa jamci lmu'anath assaalimi iyo jamci dhidiga assaalimi ee nabadgalay jamc muana saalim waa la yaqaanay jamcu lmu'anath saalim markuu xaalatu nasba joogo calaamadiisa nasbadu maxay ahayd ya calaamadiisa nasbada maxay ahayd waa alkasra calaamadiisa nasbada waa alkasra markuu fii xaalati alkhafdi joogo calaamadiisa khafdada ama jarka waa maxay waa alkasra idan labada mowdic wuxuu isku waafaqsan yahay calaamada waxaa laga yaabaa in la yihahdo maxaa lagu kala garanaya inuu mansuub yahay iyo inuu majruur yahay haddii calaamadu isku mid tahay waxaa lagu kala garanayaa caamilka gelaya ma mid nasba raadinaya mase waa mid hoos dhig raadinaya markaad tirahdo marartu bizaydin iyo raaytu markaad tirahdo ra-aytu muslimaatin iyo markaad tirahdo marartu bimuslimaatin goormuu majruur yahay markaad tirahdo marartu bimuslimaatin maxaa yeele maxaa hadda galay ba ma soo marnay hadda ka hor xuruufulkhafdi maxaa ka mid ahaa ba baa ka mid aha xuruufulkhafdi maxaa xuruufulkhafdi loo yidhi waxay galaan isimkay galaan way hoos dhigaan soo maa bizaydin ba'daanaa hoos dhigtay waxaan dhihi lahay bimuslimaatin ba'daanaa hoos dhigtay laakiin ra'aytu muslimaatin mansuub miya mase waa majruur waa mansuub maxaa yeeley ra'aytu waxay raadinaysaa waa maxay waxay kor dhigtay rabtaa ee ma rabta waxay hoos dhigto calaa kulli xaal jamcu lmu'anath saalim hadduu xaalatu nasba joogo iyo haddii xaalatu lkhafdi uu joogo calaamadiisa khafdada iyo midiisa nasbadu waa maxay waa alkasra laakiin waxay ku kala duwan yihiin markii aan joognay fii xaalati nasbi kasradu maxay ahayd ma asalay ahayd mase naa'ibay ahayd maxay naa'ibka ahayd can ilfatxa markay halkan joogto naa'ib miya mase waa asal a intaasna waa ku kala duwan yihiin halkaasna naa'ibay ku ahayd halkaana ayadaa madax ka ah halkaan ayadaa haysata naa'ib kuma ahan ee ayadaa iskale mowdican ayadaa asal ku ah niyaabatan la dhihi maayo markaa laakiin halkaas maxaa la lahaa niyaabatan can ilfatxa la dhahay marka alkasratu waxay calaamad u noqotaa khafdada saddex mowdic fi lismi اlmufrad ya almunsarif hala baraarugsanaado fi lismi اlmufrad almunsarif isimka mufradka ah ee munsarifka ah hadduu xaalatulkhafdi joogo calaamadiisa khafdada waa kasra jamcu taksiir almunsarif hadduu xaalatulkhafdi joogo calaamadiisa khafdada waa alkasra jamcu lmu'anath saalim hadduu xaalatu lkhafdi joogo calaamadiisa khafdadu waa alkasra kasradu marka waxay calaamatu lkhafdi noqotay fi halaaثati mawaadic saddex meel almunsarif waa soo sheegna waxa laga wado waa mid tanwiin aqbalaya tanwiin waa la yaqaanaa soo maa waa laba shaqalkii kasrana yeelayo ogol in la hoos dhigo asmaada waxaa jira qaar aan la hoos dhigin kuwaas aan la hoos dhigin cilooyinaa jira cilooyinka kutubta kalean ugu tegaynaa insha allahu tacala waa wax imaan doona laakiin hadda waa inaan ogaano kuwa munsarifka waxaa la yihahdaa magaca aqbalaya in la hoos dhigo la laba shaqla aqbalayo midka diidaaya munsarif lama yidhaahdo wuxuu yidhi waama alyaa-u amaa ya-da fatakuunu ya-du waxay noqotaa calaamatan calaamo lilkhafdi khafdahay u noqotaa niyaabo miya markaan mase waa asal ayadu waxay naa'ib ka tahay can ilkasra fii halaaثati mawaadica saddex meel ayay ya-du calaamad waxay u noqotaa khafdada ya-du waxay calaamad u noqotaa khafdada saddex meel fi lasmaa'i alkhamsati magacyadii shanta ahaa fi lasmaa'i alkhamsa magacyadii shanta ahaa waاtahniya iyo tahniyada waljamci iyo jamca jamc muanath jamc mudakar asaalim jamcu waa jamcu mudakar asaalim saddexdaas meel calaamadda khafdadu waa ya asmaau lkhamsa asmaau lkhamsa markii ay joogaan fii xaalati rafci calaamadooda rafcadu maxay ahay alwow markii ay joogaan fii xaalati nasbi calaamadiis calaamadooda nasbadu maxay ahayd alyaa ragga qaar ka yeeraysa alif wixii alyaa yiri waa qaldameen asmaau lkhamsa markii ay joogaan fii xaalati nasbi calaamadooda nasbadu waa alif shiikaa noo tusaaliy ra-aytu abaaka wa akhaaka tusaalooyinkaasuu sheegay markii ay joogaan asmaau lkhamsa fii xaalati alkhafdi waa xaaladda hadda aan marayno calaamadooda khafdadu waa alyaa idan marna calaamadoodu waa waaw waa fii xaalati rafci calaamatu rafci waa alwaaw fii xaalati nasbi calaamatu nasbi waa alalif fii xaalati alkhafdi calaamada khafdadu waa alyaa alasmaa lkhamsa saddexdaas marxaladood ayay maraysaa xagga icraabta saddexdaba mid walboo ka midana waxay leedahay calaamad u gaara yacni calaamad aysan lahayn midda kale idan isrogrogaas calaamaduhu isrogrogayaan ayaa waxaad ku garanaysaa inay xaalatu rafci joogto inay xaalatu nasbi joogto inay xaalatu lkhawdi joogto waxaad leedahay jaa-a abuuka abuuka hadda xaykee joogtaa xaalatu rafci ra-aytu abaaka waa xaalatu nasbi marartu biabiika waa xaalatu lkhafdi saas isku badbedelaysaa watatniya tatniyada almuhanna taniyana waa la yidhaahdaa almuhannana waa la yidhaahdaa magacyada labalabada ah labalabada waxaa carabta u isticmaalaan si loo sahlo ama loo fududeeyo hadalka luqada carabiga waa luqa aada iyo aad u ballaaran caalamka luqadaha ka jirana waa luqada ugu waasicsan oo ugu ballaaran luqada carabiga markii laba nin ay yimaadaan oo mid walba maxamed la yidhaahdo inaad tidhaahdo waxaa yimid muxamedun wa muxamed war dheer waay maxaa kusoo koobi kartaa inaad tidhaahdo almuxamadaan jaa almuxamadaan labadii maxamedaa yimid jaa azaydaan labadii zayd baa yimid jaa alcumaraan labadii cumar ayaa yimid waa kusoo koobaysaa tahniya la yidhaahdaa altatniya ama almuhanna markuu joogay fii xaalati rafci calaamadiisa rafcadu maxay ahayd ya alif markii uu jooga fii xaalati nasbi calaamadiisa nasbadu maxay ahayd alyaa markuu jooga fii xaalati alkhafdi oo hadda meesha aan ka hadlayna ah calaamada khafdada waa maxay alyaa idan laba mowdic laba icraabood calaamadeedu waa ya fii xaalati nasbi markuu joogo iyo fii xaalati alkhafdi markuu joogo maxaa lagu garanayaa inuu inuu mansuub yahay iyo inuu majruur yahay waa sida hadeeta aan soo sheegnoo kale waxaa lagu kala garanaya waxa gelaya ma caamil dalbanayo inuu kordhigaba mase caamil dalbanayo inuu hoos dhigo markaad tiraahdo ra-aytu rajulayni rajulayni maxaa leedaha markaan ra-aytu rajulayni mansuuba xaalatu nasbi ayuu joogaa calaamadiisa nasbadu waa maxay waa alyaa marartu birajulayni laba nin ayaan soo maray birajulayni markan waa maxay mansuub miya maya waa majruur wa calaamatu jarihi alyaa labada mowdicba marka calaamad calaamaddu waa alyaa fi xaalati nasbi markuu joogo iyo fi xaalati اlkhafdi markuu joogo wa jamci اlmudakar asaalim jamcu lmudakar asaalim iyo almuhanaa saddexda xaaladood ee icraabta laba waa isku calaamad hal icraabay ku kala duwan yihiin icraabtay ku kala duwan yihiin waa maxay markii la joogo fii xaalati rafci xaalatu rafci markii la joogo calaamadda rafcada ee jamcu lmudakar saalim waa maxay alwaaw almusanaa calaamadiisana waa alalif xaaladaas waa ku kala duwan yihiin midna calaamadiisu waxay noqotay alif midna calaamadiisu waxay noqotay alwaaw waa fii xaalati rafci laakiin fii xaalati nasbi wa fii xaalati alkhafdi ma ku kala duwan yihiin calaamadda mid walbo labadooda ka mid ah calaamadiisu waa alyaa jamcu mudakar saalim fii xaalati nasbi calaamadiisa nasbada waa alyaa musanahana waa la mid jamcu mudakar saalim fii xaalati alkhafdi oo xaaladda hadda aan marayna ah calaamadiisa khafdadu waa alyaa waa saddexdaas mowdic marka ya-du waxay calaamad u noqotaa khafdada saddexdaas mowdic fi lasmaaءi اlkhamsa wa fi اlmuhanaa wa fi jamci اlmudakar asaalim asmaaءu اlkhamsa iyo jamcu اlmudakar asaalim labadan mowdic ayagana waa yani mowdican waa isku waafaqsan yihiin soo maa laakiin ma jirtaa jamcu mudakar saalim iyo almuhanaa meelay isku waafaqsanaayeen oo kale markii la joogay fii xaalati rafci labada mid walboo ka mid a calaamadiisa rafcadu maxay ahayd ya cajalka waa in dib loo celiyo rafcada markaan soo maraynay jamcu lmudakar saalim calaamadiisa rafcadu maxay ahayd asmaa lkhamsana alwaaw alwaaw weyan waan soo marna alwaaw takunu calaamata lirafci fii mowdicayni baan soo marnay fi lasmaaءi اlkhamsa wa fii jamci اlmudakar asaalim mowdicaas labadooda waa isku afaqsanaya halkaana saddexdoodaba waa isku calaamad saddexda yaa waaye atatniya walasmaaء اlkhamsa wa jamcu mudakar saalim fii xaalati اlkhafdi dhammaantoodu waa aliya calaamada khafdada saddexdaas mowdic ayay ya-du gashaa wa ama alfatxatu amaa fatxada hoos dhiga fatxada kordhiga fatakunu calaamatan calaamo way waxay u noqonaysaa lilkhafdi khafda fi lsmi aladi laa yansarifu magicii alladii kaasoo laa yansarifu aan gadgadoomaynin isimka mufradka ahan gadgadoomayn iyo jamcu tagsiirka aan gadgadoomaynin markii ay joogaan xaalatu lkhafdi calaamadooda khafdada kasre ma noqon karto sababtoo ah kasre ma ogolo magacyadan hadeeta waxaan sheegnay maalaayansarifka waa midkaan la laba shaqlin hoos dhigna aan aqbalaynin soo maaha mar haddaysan hoos dhig aqbala aqbalayn xaalatulkhafdi ay joogaan calaamadda maxay noqonaysaa markaa khafdada bedelkii kasrada maxaa laga dhigayaa alfatxa loo rogayaa bedelkii khafda kasrada fatxay noqoneen magacyadaas axmedaa ka mid a axmed waa maalaa yansarif axmedun lama yidhaha axmed tanwiin ma korto ma laba shaqlo magaca axmed hoos dhigna axmed ma qaadan karo ma ogola magaca axmed cilladu waa maxay waa u tegi doonaa waxaad leedahay meeshii marartu bizaydin aad dhihi jirta zaydin soo laba shaqal aqbali maayo hoos dhigna waa aqbalaya axmed markaad isticmaalayso waxaad leedahay marartu biaxmeda biaxmedin lama yidhaah biaxmedina lama ogolo oo hoos dhig ah ayadoo tanwiinana lama ogolo ma aqbalayo waa inaad tirahda marartu biaxmeda oo axmed aa kor dhigto oo waxaa leedahay axmeda waa majruur xaalatuljarri u joogaa ba-dan waa jarta soo maha laakiin waxaa la leeyahy wa calaamatu jarrihi waa maxa alfatxa niyaabatan can ilkasra fatxadu markaan waxay naa-ib ka tahay kasrada sida kasradu ay naa-ib uga ahayd fatxada markaan joognay fii xaalati nasbi gaar ahaan magac waa muxuu ahay meeshay gelaysay fii jamci lmu'anas assaalimi naa-ib u noqon jirta soo maaha halkan fatxada waxay naa-ib ka noqonaya kasrada liannahu maxsababtu waa maxay liannahu ismu laa yansarif ale maxaa yeele waa isim aan laa laa yansarif oo aan gadgadoomin oon yeelaynin kasrada waa isim aan kasro aqbalaynin maadaama isimkan uusan kasro aqbalaynin saa darteed calaamadda kas calaamadda khafdadu waxay noqonaysaa alfatxa waxaa la mid ah jamcu taksiirka waa masaajid masjid markii la jamcinayo waxaa leeyahay masaajid masaajid jamcu taksiir waa masaajid haddaan alla gelin oo masaajidan soo mara aad leedahay waxaa leedahay marartu bimasaajida masaajidin ma dhehayse maxaa yeele masaajid ma yeelayo kasruma waa maa laa yansarif hoos dhig ma aqbalayo markaa icraabaysa waxaa leedahay waa majruur wa calaamatu jarihi maxaa leeyahay alfatxa niyaabatan can اlkasra liannahu ismu laa yansarif ha waa magac aan yani maa laa yansarifa oo aan aqbalaynin hoos dhig aan aqbalayn halkaas mowdic ayay fatxadu waxay calaamad u noqotaa khafdada markaan soo koobno khafdadu saddex calaamadood ay leedahay alkasratu waalyaa-u waalfatxatu alkasra waxay degtaa saddex mowdic fi lism fi lismi اlmufrad اlmunsarif wa jamci taksiir اlmunsarif wa jamci اlmu'anath asaalim kasradu saddexdaas mowdic ayay calaamad waxay ugu noqotaa khafdada ya-da ayaduna saddex mowdic ayay calaamad waxay u noqotaa khafdada fi lasmaa'i alkhamsa watatniya wa jamci lmudakar assaalim fatxada hal mowdic ayay calaamad waxay u noqotaa khafdada waa fi lismi aladi laa yansarifu magaca laa yansarifka laa yansarif maxaa laga wadaa waan sheegnay laa yansarif waa midaan laba shaqal aqbalin hoos dhigna aan aqbalaynin hadduu hoos dhig aqbali lahaa calaamadda khafdadu maxay noqon lahayd kasray noqon lahayd ayada asala maadaamay asal tahay shaqadeedii qabsan lahayd laakiin hadda ma ogola magacaanan ogolayn in kasro la saaro hadduusan ogolayn marka kasro waxaa la yidhi waa lagaa naaib noqonaya bedelkaagaa la gelaya bedelkeeda maxaa la geliyey fatxa la geliyey fatxadaani marka waxay naaib ka tahay can ilkasra waa niyaabatu xaraka can xaraka waa xarako ka naaib noqonaysa xarako kale ka naaib noqonaysa xarakada soo lama yaqaan xarakada waa shaqalka yacni xarakadan kordhiga ah waxay naaib ka tahay xarako hoos dhig ah ayay naaib ka tahay oo hoos dhiga muxuu meeshuu imaa waayey waxaa la leeyahy magacaana diidan magacaana waxaa la yidhahdaa maa laa yansarif waa mida maa laa yansarifa oo aan aqbalaynin gadgadoon intaasay marka ku kooban tahay khafdada iyo calaamadaheeda waxaana muhiima hadda ka horna waa sheegan waanu ku celcelinaynaa calaamadahan si gooniya mid walba loo xifdiyo waxaani waxay ka dhigan yihiin qawaacid qawaacid ma la yaqaan qaacido waxay dhahaan culummadu wax guud oo waxyaabo badan soo hoosgalayaana qaacido la yidhaha shaygan guud markaa xifdiso waxaa la rabaa wax walba oo waxaan soo hoosgeli kara inaad ku dabaqi karto wax walboo soo hoosgeli kara inaad ku dabaqi karto tusaale ahaan meel walbood muhanna ku aragto saddexdii xaalad icraab ma ka bixi karaa almuhanna yaa asmaaduu ka mid yaha muhanna xaaladda afaraadee noo soo socota muhanna ma geli karaa xaaladda afaraad maxay ahayd noo soo socota aljasmu aljasmu asmaada ma gashaa walaa jasma fiiha soomaanan soo marin idan almuhanna meel walbood ku aragto saddexdii xaaladoodeen soo marna kama bixi karo maruu jooga xaalatu rafci waa inaad xifdisan tahay calaamadiisu waxa ay tahay calaamadiisu maxay tahay alalif markuu joogo xaalatu nasbi calaamadii nisbada waa maxay alyaa markuu joogo xaalatu lkhafdi calaamadda khafdada waa maxay waa alyaa jamcasmaa lkamsa alasmaa lkamsa xaalatu rafci saddexda xaaladood ma ka baxaysa ayaguna xaalatu rafci markay joogaan calaamadda rafcada waa maxay alwaaw xaalatu nasbi waa alalif xaalatu lkhafdi alyaa meel walbaad ku aragto saddexdaasay ku wareegayaan idan waxaan qawaacid u ah markaad qaacidada xifdiso wax alla wixii mufradaada ama kelimaada oo luqada carabiga ka mid a waa soo hoos waa hoos imaanayaan laakiin markaadan qaacidada xifdisanayn ama aadan si fiican u fahamsanayn ma awoodi karti inaad dabaqdo ficil mudaarica waxaa leedaha waa marfuuc xaalatu nasbi yani wuxuu joogaa masalan xaalatu rafci buu joogaa yafcaluun oo kalaa lagu keenay oo la xiriiro damiiru ljamci inaad tira waa marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaaw sax miya ma waxaan soo marnay ficil mudaaric oo damiiru jamcin la xiriiro oo calaamadiisa rafcada waaw taha maan soo aragnay marka waxaana lasoo baran waa inaanad aadan sheegin qaacidadaad xifdisan tahay iyo waxaad sheegay waa inay isdabaqayaan waa inay isdabaqayaan oo isku iskeenayaan haddii aad tiraahdo masalan lan yadribaa haddaad tiraahdo masalan waa mansuub calaamatu nasbihi wa calaamatu nasbihi hadda waa maxa sida sawaabka lan yadribaa xadfu nuun haddaad tiraha wa calaamatu nasbihi alأlif ma soo martay ficil mudaaric oo alifu taniya la xiriir damiiru taniyatin uu la xiriiro oo calaamadiisa nasbada aliftah maan soo aragna ya idan qaacidadaa soo baratay khilaafsantaa waxaad ogaanaysaa marka ahmiyadda ay qawaaciddan leedahay qawaaciddan aaday muhiim u tahay inaad xifdiso markaad wax icraabeysana ay qalbigaaga kusoo dhacdo magacan waa kelimadan horta aad icraabayso waa maxa waa jamcu madakeru saalim jamcu madakeru saalim saddexdii xaaladood xaalad walboo la icraabaayo maxaa calaamadiisu ahayd soo xaadirso kadib kudabaq tusaalaha la keenay jamcu madakeru saalimka uu ku jiro ina almuslimiina muslimiina waa maxay jamcu madaker saalim idan jamcu madaker saalim markuu joogo xaalatu rafci calaamadiisa rafcada maxay ahayd waaway ahayd hadda meeshaan waaba maa ku jirto maya idan xaalatu rafci ma joogo xaalatu nasbi markuu joogo calaamadiisa nasbada maxay ahayd alyaa idan waa mansuub calaamatu nasbihi waa alyaa ya-dii ma ku jirtaa mase kuma jirto waa ku jirtaa waxaa aragtay ra-aytu abaaka abaaka waxaa leedahay waa min alasmaaءi اlhamsa asmaaءu اlhamsa xaalatu rafci joogta calaamadooda rafcadu maxay ahaan jirta hadda waa miyaa ku jirta idan xaalatu rafci ma joogto waayahay markay xaalatu lkhafdi joogta calaamada khafdada maxay ahaan jirtay alyaa hadda miyaa ku jirta abaaka kuma jirto idan hal xaaladaa noo soo harta waa maxay waa xaalatu nasbi calaamada nasbada maxay ahaan jirtay calaamada nasbada asmaaءu اlhamsa calaamadooda nasbada waa maxay waa alalif idan abaaka alifkia ku jira soo maaha waxaan leenahay xaalatu nasbigay joogtaan waa ku raadinaysaa qawaaciddaad soo baratay waa inaad tusaalooyinka ku raadinsood ku dabaqdo naxwuhuna xoogaa wuxuu u baahan yahay maskaxdoo laga shaqaysiiyo qof maskaxdiisu maqan tahay mid falaadaaya mid marna jooga marna maqan ma baran karo waxaa rabaa qalbiga in la xaadiriyo lana fakiro maskaxda laga shaqaysiiyo in yar haddaa maskaxda ka shaqaysiisaan waxa dhan waa la fahmaa wax dhib badan maaha waa wax aada u sahlan si fiicanna ha loo soo muraajaceeyo wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed